midnaan cayiynayne oo carabina hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka caafimaadka ee raadiyo baalula barnaamijka caafimaadka waxaa idila socodsiinaya anigoo cabduqaadir cumar ibraahim nadaara
ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayiynayne oo carabina hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka
barnaamijka caafimaadka ee reediyo baalula toddobaadkan waxaan diiradda ku saaraynaa cudurka kaduudiyaha oo saameyn ku yeeshay qaar ka mid ah bulshada magaalada beledweyne waxaana barnaamijka marti noogu ah doctor maxamed cabdisalaan doctor caawiye oo ka mid ah dhakhaatiirta magaalada beledweyne islamarkaasina ku takhasusay cudurada guudda bismillahi raxmaan raxiim waxaan ka hadlaynaa xanuun baryahan aada u soo batay ee loo yaqaano kaduudiyowga kaduudiyowga aada u caan u yahay magac ahaan marka la dhahaa isagoo soo bilowday soomaaliya kusoo bilowday labada kun iyo lixda labada kun iyo shanta laba kun lixda taqriiban meelahaasu ahay markii imaanshihiisi ugu horreysay soomaaliya oo imaado laakiin waa cudur soo laalaabto doona noqoshadiisana ay badan tahay markii ugu horreysayna waddanka tanzania ayuu ka dhashay waxay u bixiyeen mukonde mukonde u bixiyeen okay cudurkan kaduudiyowga la dhahayo waxaa sababo virus loo yaqaano jukungunya jukungunyaha waa virus caan ah oo wuxuu ka tirsan yahay virusyada loo yaqaano alvaviruseska ayuu ka tirsan yahay hal qoys oo weyn ay kasoo wada jeedaan oo loo yaqaano togofredeya family familiga togofredeyaha kasoo jeedaan waxaa la yidhaahdaa waa waa xanuunkiisa ugu badan ee caanku ku yahay waa kaduud inuu kuu keeno micnaha in jilbihii murqihii kalagoysyadii oo dhan ay takaata noqdaan sidoo kale in maarata waxaa weeyaan xanuunkiisa aad ka dareento aada u kici waysid oo aad maaragtay xubnaha dhan isoo kaduutaan aad dhaqaaqi waysid iyo qandho labadaas oo caan ku yahay waxaa jira vayrasyo kale oo ayagana saas oo kale qandho keeno oo qandhadan camal sida jukungunyaha viruska la dhahayo oo u keeno kale ayagana waxaa jira qandho keeno zika virus virus lahaa jiro isigana afrikaankan aada ugu badan oo keeni karo sidoo kale dengu virus virus lahaa jiro isna qandho u keena xubno xanuun waa keenaa laakiin dudiyogu waxaa keeno jukungunya ayaa keeno virus la yidhaahdo wuu ka duwan yahay marka dengu viruska iyo zika virus wuu ka duwan yahay laakiin calaamad ahaan waa uu dhadhow yahay laakiin midkan oo labada kun lixda imaanaya soomaaliya ee caanka ahay ee dadka maaragtay guriga dhan hal mar wada seexinayo kaas waaye waa jukungunya aala loo yaqaanaa marka wuxuuna markii ugu horreysay ka dilaacay tanzania kun sagaal boqol konton iyo labadii ayuu ka dilaacay afrikaankana wadamada afrikan aada u caan ugu yahay hadda baryahan dambe asia iyo maxaa laayay sheeg america wuu gaaray oo yurub xataa lafirkeeda meelaha qaar oo tagay oo sii faafay inkastoo kun sagaal boqontii labadii oo tanzania ka dilaacay haddana faafitaankiisa waa sii socday ilaa iyo yurub uu sii galay marka faafitaankiisa waxa ugu badan oo ka qeyb qaatane waxa waaye kaneecada wa kaneecada kaneecada ayaa gudbiso oo maaragtay primarily weliba laba nooc oo kaneeca ah oo loo yaqaano ades egypti iyo ades albobictus labadaas kaneeca ayaa ugu badan oo gudbiso inta badanne waxaa la dhahaa kaduudiyowga viruskiisa kaneecada markay gudbinaysa maalintii gudbisaa habeen ma gudbiso habeenkii malaariya gudbisaa laakiin maalintii waxay gudbisaa jukungunya haddii uu yahay qof mid haayo marka bini aadamkana wuxuu noqonaa marka meeshii iskuiska ahayd ee haynaysay viruska maxaa yeele viruska meeshuu ku tarmaayo oo joogayo waa bini aadamka jirkiisa kaneeco nadiif ah qaniinayso way qaadaysaa qof cusub way ugeynaysaa haddana kaneeco nadiif kala imaanayso mid kale qaniinaysaa saasuu ku faafaa marka aada u faafaa waxawaa kaneecada waa ka daran yahay indhakaska gudbinta marka la fiiriyo aada u sarreeya mina waxaa la dhahaa gurigoo soo galo qofka ma deeya sababta ugu weyn waxaa waaye bini aadamka qofka halka ruux ku dhaca reservoir noqonaa keyd u noqonaa cudurkii u keydinaya marka qof walba uu sii gudbinaya kanaca qof walba kanacadaas qaniinto horoo kasii qaadayaa gudbintiisana way sahlan tahay taasaa marka waxay keenaysaa faktarkii oo qaadayo aada u badan oo kanacada dan aadana ugu badan tahay iyo in maaragta waxa weeyaan dadkii bulshada ahay isla joogitaankooda isku badan yahay labadaas qodoba waxay keenaysaa in xanuunkii uu si dhaksila ku faafo xitaa waxaa la sheegaa in hooyada cunugeeda u gudbin karto markii haddii oo ku dhaco xilliga oo uurka dhammaadkiisa uu yaho kale oo sagaalka bilood iyo sideeda bilood ee barka markuu maraayo haddii uu ku dhaco kadadiyoogo cunugu gudbin kartaa okay calaamadaha ugu badan saddex ilaa toban maalinka markay kaneecada ku qaninto inta badan qandha zaa'id ay yeelanaysaa xubin walba oo jirkana way xanuunaysaa murqa xanuun madax xanuun mararka qaar nabraa lagu arkaa sidoo kale daal calaamadaha ugu badan ee tobanka beri ugu horeysa lagu arko kuwaas waaye haddii marka halahaas laga gudbo waxaa lagu arkaa inta badan murqa xanuun seedihii oo lasoo ilaabi karin xogoo mararka qaar barra dhici karta inuu imaado sidoo kale waxaa imaan karo artrites waxaa lahay jilba xanuun u keeni karaa bahalkaas iyo kala goos xanuun u keeni karaa okay waxaa kaloo jiro dhibaatooyin badan oo uu ka tagi karo haddii uu kaa baxo aa laga yaaba inuu ka tago way jirtaa inkastoo iya yihiin haddana waxaa jira dhibaatooyin badan oo asi u keeno oo ay ugu horeyso microtites wax loo yaqaano oo ah in muruqa wadnaha uu saameeyo oo dhaawaco hadhow kalena kaas uu ku keeno hard failure wax loo yaqaano ama wadnihii inay maaragtay shaqadii uu gaabiyo sidoo kale wuxuu keeni karaa uvates indhaha saameyn karaa maskaxda saameyn karaa neerfayaasha haddee mar walba ma ah laakiin marmarka qaar waaye inta badan waa la baaraa isbuuca koowaad markuu aada u carcar leeyahay waa la baaraa oo b c r mashiin laha lagu baaraa sidoo kale waxaa lagu baaraa serology ahaan waa la baaraa seene oo i g m i g g oo caan ku yahay horeeyo shanta maalin todoba maalin ugu horeyso waxyaabo badan oo lagu khaldaa jiro oo ugu horeeyo zika virus malaria dengu virus marka waxyaabaha muhiimka waxaa ka mide soomaalida ama dadkeena waxay caan ku yihiin markay arkaan qof xanuunsan oo qandhahayso ama qoorta xanuunayso calaa tuul waxay leeyihin malaria haysa laga daaweeyo marka waxaa kaloo laga yaabaa daawooyin badan oo kala nooc inay qaataan taasoo dhibaato keeni karto marka waa in bulshada iska ilaalisaa daawo walba oo la qaadana waa in dhakhtar oo qoraa ku imaadaa qaab sax ah iyo nidaamay ku imaadaa ee daawo iska qaada looma qaadanayo mana ku fiicno
ururka caafimaadka wada xawdaane midnaan caynayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka
qaar ka mid ah bulshada beledweyne ayaa reediyo beerlulo uga waramay saameynta xanuunkan waxaan rabaa in aan diiradda saaro ee saameynta uu bulshada u leeyahay cudurka markaasi kuduudiye amaba loo yaqaano kuduudiyow oo inta badan maalmihii ugu dambeeyey ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ah mid markaa laga dareemayay dadka ku nool hadday ahaan lahaayeen dadka da-da dadka dhexdhexeedka iyo weliba caruurta intaba in uu cudurkaani usii fidayo ama uu sameynayo faafitaan aad u ballaaran maalmihii ugu dambeeyey iyadoo markaasi dad badan oo kala duwan ee ku nool magaalada khaasatan gobolka hiiraan ee markaasi la tacaabulayaan xanuun markaasi aad u daran ee run ahaantii marka aan ka hadlayno kuduudiya ama kuduudiyo sida loo yaqaano intaba afka qalaad ee luuqadda ingiliishka ah waxaa markaa lagu yidhaahdaa jikunkunya ayaa la yidhaahdaa iyadoo markaasi afka carabigana lagu yidhaahdo r inta badan waa xanuun markaasi keeno virus ayaa keeno oo markaasi qofka uu ku dhaco ayaa calaamado dhowr ah markaasi lagu gartaa sida inuu qofka markaasi dareemo qandho oo soo booda oo si kadis ah markaasi ugu timaado iyo weliba qandhadaas waxay noqon kartaa mid laba toddobaad markaasi si yeelan karto waxaana intaasi kusii xigo calaamadaha lagu garto in uu markaasi qofka dareemo xanuuno toddobaad ah ama bil inta badan way ku qaadan kartaa iidana markaas inay noqoto sanado wuxuu inta badan wataa xaglo kale goos iyo markaasi xanuuno badan oo inta badan dadka ku dhaco run ahaantii cudurkani marka aan ka hadlayno udhimashadiisa ama inuu qofka u geeriyoodo cudurkan ayaa aada u yar qiyaastii kunkii ayaa laga yaabaa hal markaa inuu u dhinto iyadoo markaasi qadarta allah subxaana watacaala ee meesha ay ku jirto inta badanna dadka da-da ah ayaa markaasi sababi karto taa marka aan ka hadlayno kuduudiyooga inta badan waa xanuuno markaasi sababi karo qofka sawaahidiisa iyo weliba la dhaqanka iyo la socoshada bulshada intaba inuu ka haro sidaa wada ogsoonnahay cudurkan asiga ah ee kuduudiyowga loo yaqaano waxaa markaasi sababi karo amaba keeni karo viruskaas tusaale haddii aan usoo qaadano waxaa qeyb ka noqon karo viruska amaba markaasi kala gudbin karto kaneecada inta badan loo yaqaano idiska la yiraahdo oo markaa sababi karto maalmihii ugu dambeeyey waa mid markaasi kusoo badanayay magaalada beledweyne cudurka kuduudiyowga iyadoo markaasi calaamadaha ugu badan ee lagu yaqaano ay tahay in nabro caabuqyo yaryar ah qofka jirkiisa qeybaha kala duwan ee markaa kasoo ifayaan laga soo bilaabo wejiga ilaa jirka qeybihiisa kala duwan ilaa lugaha intaba iyadoo markaasi qofba had markaa ugu soo baxaan oo ayuu ka dhigi karaa mana ahan markaasi xanuun talaal iyo markaa daawo toona leh waxaana ugu muhiimsan in qofka markaasi xanuun baabiye iyo qandho jabiye uu qaato inta uu xanuunka markaasi ka gudbayo waa inuu qofka cabaa biyo badan si oo markaasi ugu fogaadaa halista fuuqbaxa waa inuu markaasi ku dadaalaa nasiino waa inuu markaa ka fogaadaa qofka haddana ina uu qaato daawooyinka marka antibioticska ah xanuunka waa marka uu kasii dari karaa inta badan dadka badanaa u safro meelaha xanuunkan ka jiro waxaa markaa lagula talinayaa inay ka fogaadaan qaniinyada kaneecada ayna markaasi jiiftaan qolol markaa daaqadaha iyo albaabaha intaba ay u furan yihiin iyadoo markaasi kaduudiyaha dilaa haddana uusan noqon karin waxaa wanaagsan qofka sida uu markaasi ula tacaabuli karo caafimaadkiisa inuu markaasi ula sii tacaabulo kuduudiyaha marka la fiiriyo saameyn badan uu ku leeyahay bulshada dhexdeeda qandho badan uu leeyahay dadkiina ma fahmayaan jaja badanoo xanuun uu leeyahay dadkiina ma fahmayaan waxaa laga yaabaa xanuuno kale inay ku qaldaan oo si kale u malayaan ama xataa dhaktari u tegi waayaana laga yaabaa marka bulshada dhexdeeda saameyn xoogan uu kuleeyahay dadkii waayeelada ahaa waxaa laga yaaba inay ka ciwaayaan oo shaqo u istaagi waayaan caruurta yaryar sidoo kale dhallinyarada naftirkooda saameyn taa qof dhallinyaro ah oo bulshada isu dhex jiro orday waxay leeyahay haddii lawiya xanuunaana qadhaq qabato jareeyo dhib badan uu leeyahay yacni xanuunada kalena badanaa ma laga dareemayo saan u malaynaa aniga bulshada hanteeda marka yacni qofka inuu jajab yeesho dhabarka xanuuno qoorta xanuunta lagu xanuuno malaria xasaas u malayo oo marka bulshada saameyn xoogan ku leeyahay aad buu u leeyahay dadkan dhakhtar dhakhaatiirta ma aadayaan ama goobaha caafimaadka badanaa kuma xiro waxaa laga yaabaa si qaldan inuu qaataa fariintaas ama ay fahmi waayaanba marka bulshada saameyn ku leeyahay saameyntiisana waa mid cad oo banaanka taallo waaye waxaana ugu badan waayeelada dadka da-da ugu badan marka ilaahay ummadaha ka yasro dadkeenuna waxaa fiican inay goobaha caafimaadka ku xirnaadaan oo ay sameeyaan dadaal dheeri ah sababtoo ah naftaada mas-uuliyadda kaa saaran een, oo aad ku qasban tahay inaad daryeel badan naftaada u sameyso oo caafimaadkaada aad ka taxadirtid marka een, haddii laakiin waxay markay bilow yihiin ama bartama markay marayaan ee, taas ay saameynka ugu yeelato walayaaba in markaas iyada oo aad dareemi weyso culayskaas leeg qofka naftiisa inuu dayaca maahan dadkeen intaasay u badan yihiin qanada badana inta badan waa calaamad yacni jijibkaas waa iska calaamad marka dhakhtaray dhakhaatiir dhakhtarada bisaa kala caddeyn kara waxaan ahay eh, bulshada ku dhaqan gobolka eh, haddii aan ka hadlaa xanuunka kaduudyaha waa xanuun aad u daran wuxuu leeyahay madax xanuun saa'ida wuxuu leeyahay lafagaraac xubnaha weliba xubnaha u daran xubinba xubinta ka dambe ka daran maxaa dhahdaye eh, xanuun saa'id uu leeyahay Eh, maxaa dhahdaa haddii aad daawo qaadan laheydna waxaadba ka baqaysaaba in uu kaaga sii daro oo xitaa uu sabababa geeri saa lacaligeedu macnaha inaan dhakhaatiirta goobaha caafimaadka aan tagno ee aan la xiriirno dhakhaatiirta si aan daawo u helno sax ah ayaa noo caafimaad badan ee aan ku badbaadi karnaa haddii ay tahay dhallaanka eh, haddii ay noqoto haweenka haddii ay noqoto ragga ah, guud ahaanba bulshada ku dhaqan ee gobolka maxaa dhahdaa inay la xiriiraan goobaha caafimaadka waa xanuun xitaa haddii aad qaadato xanuun baabi'iya aan waxtar xataa aada dareemaynin xanuunka ku qabanayo darteed midda labaad wuxuu dheeryahay maxaa yidhahdaaye eh, in lagu kiciyo ma ogna dhulkaba kama kici kartid waa xanuun maxaa yidhahdaa aad u daran oo xataa mararka qaarkood malaari miya aad leedahay xanuunka waxyaalo kale aad dareemaysaa macnaha walaac far badan aad dareemaysaa eh, xanuunkaas waa xanuun aad u daran
ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka
guud ahaan dhegaystayaal intaasi waxaa iga eg barnaamijkii caafimaadka ee raadiyo berlula tan intaan kaga kulmayno barnaamijkan barnaamij la mid ah waxaan idiin leeyahay sidaa ay nabadgelyo
ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynayne oo caradeena hala iseeyo